bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan khiyaarta wada naga dhegaysanaysaa waa tobanka bisha lixaad sanadka laba kun lix iyo tobanka qodobada wararka uu reediyo muqdisho idiin hayo ee habeennimo waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa hambalyo u diray ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa nabadilaalinta midowda afrika ee amisom guusha ay ka gaareen weerarkii shalaytoo maleeshiyaadka al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka halgan ee gobolka hiiraan halkaasi oo khasaare aad u fara badan lagu gaarsiiyey kooxaha argagixisada ah saraakiil ka tirsan ciidamada midowda afrika ee nabadilaalinta ayaa maanta gaadhay deegaanka halgan oo shalaytoo dagaal khasaaro xooggan loogu geystay ee argagixisada al-shabaab mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee xukuumadda soomaaliya ayaa gaaray degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe halkaasi oo u tageen ukurgeridda baahiyaha ay qabaan bulshada degmadaasi iyada oo wafdiga ay warbixinno ka dhegaysteen guddoomiyaha degmada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada kunan uga hadlayay doorka bulshada soomaaliyeed ay ka qaadan karaan waxbaridda dhallinyar waxbarashada dhallinyarada soomaaliyeed ee waalidiintoodu aysan awoodin inay ka bixiyaan qarashaadka waxbarashada ayaa lagu qabtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay maamulka degmada tiyeglow ee gobolka bakool ayaa faahfaahin ka bixiya howlgallo ka dhan ah argagixisada al-shabaab kaasi oo laga sameeyey deegaano hoos yimaada tiyeglow iyadoo howlgalkaasina lagu dilay in ka badan labaatan ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-shabaab intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkayga ugu doorkoronaa u diyaargarow warkaasi oo faahfaahsan ugu dhowaan idinaan maqaadna insha allah waa hagaag khiyaarta wadanaga dhegaysanaysaa intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkayaga habeennimo ugu door karoonaa warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa hambalyo u diray ciidanka xoog ee dalka soomaaliyeed iyo kuwa nabadilaalinta midowda afrika ee amisom guusha ay ka gaareen weerarkii shalayto maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-shabaab ay ku soo qaadeen deegaanka halgan ee gobolka hiiraan halkaasi oo khasaaro aad u xooggan loo geystay argagixisada maxamed macalin xasan weytka ayaa faahfaahinta warkan inoo haya
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida mudane xasan sheekh maxamuud ayaa hambalyo u diray ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo weliba ciidamada etoobiya ee qaybta ka ah howlgalka nabadilaalinta midowda afrika iyo amisooma oo si geesinimo lah isaga caabiyey maleeshiyada argixisada al-shabaab oo weerar kusoo qaaday fariisamada ciidanka ee deegaanka halgan ee gobolka hiiraan ciidamada ethoobiya iyo kuwa soomaaliya ayaa weerarkaasi kooxda nabaddiidka ee al-shabaab kaga dilay in ka badan laba boqol oo maleeshiyaada al-shabaaba madaxweynaha ayaa yidhi anigoo ku hadlaya magaca jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaan si diiran usoo dhaweynayaa guusha ballaaran ay soo hooyeen ciidankeena ee ciidamada etoobiya oo cashar lamiiloobaana u dhigay cadowga jabkani xoogan ee al-shabaab loo geystay waxa uu muujinayaa in argixisada layska dhicin karo loona geysan karo dharbaaxo kulul kan maanta loo geystay oo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in jabka loo geystay cadowga in uu niyadda u dhisayo shacabka nabadda jecel isagoo intaa ku darayn hadafka dowladda soomaaliya uu yahay in gebi ahaanba dalka iyo gobolka geeska afrika laga cirabtiro argixisada al-shabaab iyo kooxaha kale ee ku fikirka ah madaxweynaha ayaa mar kale war-saxaafadeedkiisa ku yidhi dagaalka lagula jiro al-shabaab waa sii socon doonaa goobo badan ayaa lagu jebiyey meelaha kooban ee ay ku harsan yihiin goordhow ayaa laga sifeen doonaa waxaan sidoo kale u hambalyeynayaa shacabka soomaaliyeed oo mar walba garab taagan dadaalka ciidanka geesiyaasha soomaaliyeed iyo kuwa amisom ee inaga caawiya dagaalka lagula jiro argixisada kooxda argixisada al-shabaab ayaa weerarka ay ku fashilmeen waxaa sidoo kale looga qabsaday hub tiro badan iyo sahnad kale aad u mahadsan yahay waryahayaga maxamed macalin xasan weytka oo noo soo koobayay warbixintii la xiriirtay madaxweynaha jamhuuriyadda oo hambalyo u diray ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa nabadilaalinta midowda afrika ee amisom kadib guushii ay ka gaareen dagaal ay argagixisada al-shabaab kula galeen deegaanka halgan oo ka tirsan gobolka hiiraan saraakiil ka tirsan midowda afrika ayaa maanta gaaray deegaanka halgan oo shalaytoo dagaal khasaaro xoogan loogu geystay al-shabaab iyadoo saraakiisha ay warbixinno ka dhageysteen ciidankii howlgalka halkaasi ka sameeyey sida uu ku soo warramayo waryahayaga maxamed cusmaan cabdi balaag oo halgan ku sugan waxaana qadka taleefanka kula xiriiray si arrimahaasi aynu wax badan uga ogaano waryahayaga cali cabdiraxmaan aadan
aad baa u mahadsan tahay cali waxaan baarakoy dagaalkii barkanimo ee saaka soo gaarnay deegaanka halgan ee gobolkan hiiraan ujeedkeenana waxa uu la xiriiray si bal ah aanu u soo aragna dagaal iyo qarax shalay ka dhacay xare ciidanka amisom qaybtooda etoobiya ay ku leeyihiin deegaankan halgan waxaana lagu heliyey safarka isaga saraakiil ka socotay midooda afrika waxaana waxaana marnay meelihii jihooyinkii ay dagaalada ama iskoorimadyadu ay ka dhaceen meydadkii maleeshiyaadka al-shabaab ee dagaalkaasi lagu dilay hubkii sida sidoo kale lagu qabsaday waxaa ugu dambeyn mar shir jaraa'id meesha ku qabtay taliyaashii ciidamada midooda afrika hadalka saraakiisha waa u imaan doonaaye meydadkii maalintii shalay maleeshiyaadka al-shabaab halkaasi lagu laayay inta aad aragtay oo tiro ahaan waxay nooga sheeg meydadka inta aan dib istaagay kow iyo labo ma aanan dhihin laakiin mejer ma ahayn oo ilaa afarta jiha ee dagaalku saameeyey ee dagaalku ka dhacayba meyd ayaa yaalay oo uu ku jiray nin la sheegay inuu caddaan ahaa ma aragtay adi kan caddaanka ah haa haa hal nin hal nin waa gartay hubka ka waran hubka laga qabsaday
hub u badan qoriga aadkii forty sevenka oo aada u tiro badan dambooyin dambooyin taleefonkan halow halowga loo yaqaano isgaarsiinka ah ambaanooyin qoryaha waaweyn ee r b g-ga ama shiidaniska qoryo aada u tiro badan oo oo ay ku jiraan qoryaha waaweyn rasaastooda ayaa iyadana waxay ka mid ahayd hubkii laga furtay maleeshiyaadka al-shabaab ee lala tusiyey saraakiisha midooda afrika amisom ee halkaasi jooga oo weerarkaasi markii meesha goobta lagu soo qaadayay ku sugnaa haddii ay hadleen faahfaahin ma ka bixiyeen qaabka uu u dhacay weerarkaasi islamarkaana khasaaraha si xooggan loogu geystay al-shabaab ha meesha waxaa ka hadashay saddex sarkaal oo saraakiisha ciidanka midooda afrika ugu horreyn waxaa ka hadlay cornel ayanamo masrin oo ah taliyaha ciidanka midooda afrika qaybtooda etoobiya ee gobolkan hiiraan waxa uu sheegay in dagaalka uu bilowday kow iyo tobankii habeennimo oo maalinimada khamiiska ahayd wuuna socod uuna soo idlaaday sagaalkii iyo bar subaxnimo oo shalay khamiis ah ka hor inta aanan dagaalkaas iyo qaraxyadaba bilaaban ka horna ay ogaayeen xogta ku saabsan in maleeshiyaadka shabaab ay kusoo wajahmayeen
aada buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa waryahayaga maxamed cusmaan cabdi oo isaga oo ku sugan deegaanka halgan ee gobolka hiiraan qadka taleefanka ugu warramayay cali cabdiraxmaan aadan islamarkaana faahfaahin ka bixinayay saraakiil ka tirsan ciidanka nabad ilaalinta midowda afrika ee amisom oo gaaray deegaankaasi si ay u arkaan howlgal ay ciidamada nabad ilaalinta midowda afrika ee amisom ay ka sameeyeen deegaanka halgan kaasi oo khasaaro xoogan loogu geystay al-shabaab mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee xukuumadda soomaaliya ayaa maanta gaaray degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe halkaasi oo ay u tageen ukuurgelidda baahiyaha ay qabaan bulshada degmadaasi iyadoo wafdiga ay warbixinno ka dhageysteen guddoomiyaha degmada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada abuukar maxamed bacadle wariyaha warbaahinta qaranka ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa faahfaahinta warkan inoo soo diray
maamulka iyo shacabka ku nool degmada cadale ayaa kaga warbixiyay mas-uuliyiin ka socota wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya baahiyaha kala duwan oo ay qabaan qaar ka mid a shacabka ku nool degmada cadale ayaa sheegay ceelbiyoodkii magaalada cadale in uu iminka yahay mid howlgab ah kadib markii ay burburiyeen xilligii ka caraarayeen degmada cadale kooxda ugus ee argixisada soomaaliya waxaa joognaa degmada cadale gaar ahaan ceelkii weynaa ee dawliga ahayd intii lagu jiray burburkii iyo dagaaladii iyo dhibaatadii lagu jiray aa waxaa dhacday in laga furtay motoorkii iyo tubooyinkii iyo wixii magaalada gaarsiinayay sidaa ujeediin maantaas waxaan weyn waxaa hore noogu dhis noogu dayacdirtay hay-adda u s a da lahaayo gudoomiyaha degmada cadale muxudiin suudi macalin ayaa u sheegay mas-uuliyiinta in goobo fara badan oo dowladii milatariga shacabka u adeegi jirtay muddo lix labaatan sano ka hor ah iminka in ay yihiin kuwa burbursan oo howlgaba oo aan shaqaynay dadka reer cadale diif baa ka muuqatay howgeystaano fidna walayaashii magaaladan diirtay abaaro dhacay howgeystaano waxaanu filayaa inay maanta heli doonto haddii ilaahay yidhaaho waa gurigii martida degmada cadale waxaa la dhisay xilligii ruushka oo joogay dalka ayaa la dhisay wixii ka dambeeyey waa la isticmaalahayay marka waxaan u baahan nahay in na nala gacan qabto oo naloo dayactiro saasaa baahi weyn baana u qabnaa sidoo kale guddoomiyuhu waxa uu ka warbixiyay goobo taariikhiya oo ku yaala degmada cadale halkaani waa degmadii cadale dhismooyinka qadiimiga ee ku yaalla aad iyo aad bay u fara badan yihiin halkan hadda taaganaha waa l waa xafiisyadii dawladii hore dhacday ku shaqay jirtay dhanka maxkamadaha iyo booliiska iyo maamulkuba dhismahanay isla deganaayeen haddana baahidi sidiiaan u qabnaa waxaan u baahannahay in naloo dayac tiro ayaan u baahannahay ciise maxamuud samow la taliyaha dib u heshiisiinta wasaaradda arrimaha gudaha iyo wadatashiga ayaa u sheegay shacabka ku nool degmada cadal iyo maamulkaba kadib markii ay dib u noqdaan in ay ka warbixin doonaan baahiyaha ka jira degmada cadale wuxuuna sheegay sida u dhaqsiyaha badan in wax looga qaban doono adeegyadii kala duwanaa ee bulshada in dib loo soo celiyo waxaan kormeernay xarumo badan ee degmadaanu lahayday oo baaba'san waxaan subaxaan ilaa saakay hal saac ilaa hadda aan ku maqnayn inaan magaalada kormeerno ilaahay idankii subxaanahu wa tacaala kormeerkaas wixii ka soo baxay dowladda dhexe soomaaliya iyo heerka ay kaashato oo united nationka iyo waddamada kale ugu horreeyaan aan u gudbi doonaa baahyuhusay u kala daran yihiin waxaan hubaa daah bini aadam waa dhici karaa laakiin inaan lagu qadi doonin oo degmadan aan ilaahay idankiis maalin kusoo noqon doono wax waaweyn laga qabtay oy horumar gaarto ugu dambayntii mas-uuliyiinta ayaa booqday goobo fara badan oo taariikhiya abubakar maxamed bacadle warbaahinta qaranka soomaaliyeed shabeellaha dhexe cadale
kulan looga hadlayay doorka bulshada soomaaliyeed ay ka qaadan karaan waxbarashada dhallinyarada soomaaliyeed ee waalidiintoodu aysan awoodin inay ka bixiyaan qarashaadka waxbarashada ayaa lagu qabtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay sida faahfaahinta warkan uu magaalada baydhabo inooga soo diray siraaji sheekh isaaq kulankan oo magaalada baydhabo ka socday muddo shan maalimood ayaantii u socday waxaa ka qaybgelayay qaar ka mid a xubnaha maamulka degmada baydhabo waalidiin aqoon-yahano iyo weliba qaar ka mid a wakiilo ka socday hay-adaha daneeya waxbarashada waalidiinta mas-uuliyiinta maamulka degmada baydhabo iyo wakiilada ka socday hay-adaha daneeya waxbarashada ayaa muddada kulanka u socday waxa ay ugu arransanayeen sida uga habboon ee waalidiinta danyarta ubudkooda ay u heli karaan waxbarasho lacag la-aan ah iyo xirfado ay ku shaqaystaan abuukar cali mahdi oo ka socday mid ka mid ah hay-adaha taabagelinaya mashruuca looga faa'iideynayo waxbarashada dhallinyarada aan aboodin inay iska bixiyaan qarashaadka iskuulka ayaa faahfaahinaya ujeedka kulanka barnaamijku maylanka talagalay hee ini laka hormari waa lakabara xirfado shala duwan lakabara dhallinyarada deegaanku khaasatan dhallinyarada baydhabo khaasatan dhallinyarada baydhabo ini laka hormariyo lanka talagalay qaybtiisis lamaadahan gudubni biyaajadii hore afartun waa tababarnay biyaajadun siyeetun waa la tababaray lama jibaar la tababaray insha allahu ising marka dhammaantiin waa ising keenay dadkin iska dhex jare waalidiintin dhallinyaradin iska dhex jaraan dadkii waalidiintan haay barnaamijkun ardaydun walaa la tababara waa itin may fadaanaysin kula talana geek haddii ilaahay raalli ka nagada qaabkii barnaamijkun laka hormariy lahay sidaysin ku talana biyaajadun walha lama jibaari siyeetun waa laha kweele qaar ka mid a waalidiinta oo goobta ka hadlay ayaa iyaguna muujiyey dareenkooda ku aadan fursadda ay u heleen in ubudkooda waxbarasho lacaglaana uu helo may ummadun barnaa ururkun hanjeeda inta badan taargetii iyaa in ummadun teen xirfadle bara lan walba usa si usa ka shaqaysada fadi sa hadduun arag wahayna nin sheegi marka eedahan dhawaana insha allahu ka faraxsagna ununa haddii waalidiinta ana siilna garab galaana eedan ka dadaalo doogna lambu nabdi usurogo goos oo meelo oo banaamir rooro hay walan qobsadaana insha allahu ha qalqaali doon lan walba unug sheegi masalanka usu kunahow sheeno darisjay eh wax- farsamadan ku qeyb galan holbaha barata idafadhow i holbaha barata suume wayba laku iilbahay ini ada walbarata obad walbarata gacantaha ku iilbahaas maahin lanka walka sii i meelo wal ha kugu qaadati walba ma kiintaraas wayba siin sheegay ini owlaadin haddii wal la bara ertaan meel eraa isu shaqaysada cabdalla gelley cusmaan waa guddoomiyaha arrimaha bulshada maamulka degmada baydhabo waxaana waalidiinta kula dardaarmay in ubudkooda ay ku dhiirigeliyaan waxbarashada waa barnaamij eedin fayda lan walbaradiya fayda lan wala barna macnaha wala usciima le isig marka melisin ku faday geega saana taawiyaw ini mashruucan wali dhiman ka dartaan hadda macnaha een hay-ado bulsho barnaamijka markii dadka wala tababara markii barnaamijka la hir qalabkii oo iyo walaka bardeen afarta la ka saare haddii qaar ganacsi bardeen ganacsigii walbeese wala siiye wali mashruuca dhiman isin isin ku faday ini ku tallatano oo macnaha mashruucan san lagu hormariyi karo ertan fikirka isan sii kukoy maadaama aysan waalidiinta etin mashruucan ku hirgelay oo ummadu walan anfaci had waaba nagdi haddana si ka nagda fadi meel ku faday si lasin ku faday insha allah haddii ilaahay raalli ka nagda unina kabaamulcaan iyada iyada han dhawaayaan waa mashruuc iyada iyada fayla siraaji shee isxaaq warbaahinta qaranka soomaaliya baydhabo
maamulka degmada tiyaglow ee gobolka bakool ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgallo ka dhanka ah maleeshiyaadka al-shabaab ee ka socda deegaano hoostaga tiyaglow iyadoo howlgalkaasina lagu dilay in ka badan labaatan ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab maxamed xasan cabdiraxmaan wariyaha warbaahinta qaranka ee gobolka bakool ayaa faahfaahinta warkan inoo soo diray waxaa saaka degan deegaanadii lagala wareegay maleeshiyaadka kufaya nabadiidka ee al-shabaab iyadoo digaal sacdo qaafayna uu ka dhacay kaas oo khasaaro dhimasho iyo dhaawac badana loo geystay maleeshiyaadka waxaana deegaanka buulajadiid loogu dilay ilaa sideed iyo labaatan maleeshiyaadka ka tirsan ma jirto cid shacaboo wax ku noqotay intii uu socday howlgalkan gudoomiyaha degmada tiyaglow maxamed cabdulaahi xuseen oo ku magaca dheer jinow oo aan khadka telefoonka kula xidhiidhay ayaa weydiiyey deegaanada ay howlgallada ka sameeyeen wuxuuna iigu jawaabay
howlgallada ku bilawnay oo dagaalkana ku bilawnay meela araaw buulijadi meela araayo iyadoo jad ilaa soddon kilomitir u kala jadiya dagaal ku bilawnay ilan may soconay eelgarmeed meela araaw duulal araaw buul yusuf intaas yaa dagaalka baaka dhowrka laharyaane al-shabaab ilaa godle iyaa saladhawaane intaas oo dhan weelasku ayaama dhawaana nin sheegayay dambe horta oo unaana deeri yamay haysay in afar gobol oo kale al-shabaab oo laaban eh oo meelhood eh oo biyoole eh in iska gobo hayso dhowr jeerna adee hajar yar nin sheegi ciidamadii la sheegay tiradii la sheegay tiro ku badan afar jibaaraasa hub iyo saarad ciidama indayinka ciidamadii weeraraha ka gaadi meelyaelaka dagaalmi al-shabaab weligii goor iyo labaatan qofoo labaatan jisiyeed qofoodo miide oo meel goof eh eel eh eelashadoo ee gacmeedka eh oo ereede eh meel goofa eel weyno meelaka goofa iyo ka aruuriyeen labaatan jisiyeedka iyo bakaara iyo ka aruuriyeen meelijoog meela quloona dadikaadana meeligiin damood afar moota oo dadalogaalaya iina dhaawaca ka dalgaleen runtii dadkaasne ununan ka tahaa arne ilaa yowkooyo ilaa korkoor dhulkuna dhaawacyaalkii oo dhan meelaan wada gaadeen gudoomiye maadaama deegaanadaasi ay yihiin deegaano dad shacab ay ku nool yihiin ma jiraan wax khasaaro oo shacabkii deegaanadaasi deganaa ka soo gaaray dagaalkan والله وراء مسيري هي الانديه ما كنتها هي ليش عبد والانديه دابك يو تجاب بيجي كتي waraysigaasi gudoomiyaha degmada tiyeglow ee gobolka bakool waxa uu ugu dambeeyey warbixintii wariyahayaga maxamed xasan cabdiraxmaan oo inooga soo diray gobolkaasi bakool iyada ayaana ugu dambeysay warkeennii habeennimo oo aad kala socoteen khiyaarta hawada nagala xidhiidha radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ciddii warkeenna uu sheegay ama doonaysa inay dib uga bogato waxaa inaga xusuusa inay ka heli karto isagoo maqal iyo qoraala barta internetkeennu ku leenahay ee ciwaankiisu yaha radio muqdisho dot net inta ka horeysa ramadaanulkariim